waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali cabdiraxmaan sahal marka hore ku soo dhowow idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga marka xigta shirkii golaha wadatashiga shirkaasi wixii ka soo baxay nin xogogaala tahay aad u daba socdo wararka xogogaala wixii ka soo baxay maxaa ugu muhiimsanaa oo la sheegi karaa oo macno samaynaya
shirkaas qodobadii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay runtii in la isku dul istaago mudan waxa weeyaan in lasii wado dadaal dadaaladii horey usoo bilowday ee la xiriiray wax kabedelidda ama dib u eegista dastuurka kumeelgaarkaha ee dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya bilihii lasoo dhaafay afar cutub laga wax laga bedelay ama dib loo akhriyey waxaana dhiman kow iyo toban qodob oo kale oo iyadana in lasla dul istaago u baahan qodobkaa runtii wuxuu ahaa qodobada ugu muhiimsan la la fiirin karo qodobka kale isagana wuxuu ahaa heshiisadii horey ay ugu heshiiyeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka labadii sane ugu dambeysay iyadana wixii aan aan aanan ka qabsoomin in in la hirgeliyo taas oo laakiin haddee aanan laqi la cadaynin heshiisyada maxay yihiin mudan in la fuliyo heshiisyadii aan la fulin waayey labadii sane lasoo dhaafay maxay yihiin iyadana kolley qofka sibuu u akrinaya qodobka saddexaad ee iyadana muhimka in fatwa wasiiqa wuxuu yahay waa qodobka la dagaalanka ururka al-shabaab argixisada khawaarijta ay dowladda ay ugu magacowday oo runtii ahaa urur oo waxa weeyaan dagaal ay dowladda kula jirta soomaaliya laga soo bilaabo laba kun iyo toddobiy toddobadii ilaa maanta beesha caalamkan ee soomaaliya garab taagan tahay in in la dardargeliyo dagaalkaas iyada oo haddana fatwa lagu fiiqayo guulihii la gaadhay labadii sano ugu dambeysay iyadana farta lagu fiiqay wax meesha ku jira way tahay waxyaabaha kale ee uun waa arrimo la xiriira uun si guud barticulian yani wareysya laga dhegeystay madax hogaamiyaha s s c khaatumo wareysya laga dhegeystay oo ku saabsan maamulka khaatumo state iyo wareysyo kaloo laga dhegeystay wasaaradaha qaarkood sida wasiiri gashaamiga weeyaan iyadana ma garanaysaa waxyaabaha in la kala warqaato oo xaaladaha ma garanaysaa meesha dal ka jira ma garanaysaa taana taana arrin kale oo in la fiiriyo mudan bay ahayd gaar ahaan be ka qaybgalka hogaamiyaha s c ayaa xiisa gaar ah lahayd lafteeda marka arrimaha mudan in farta lagu fiiqeynaha waa garta cabdiraxmaan waxaad moodeysaan ama ay u muuqatay inay ka qaybgalayeen madax dowlad goboleedyo doorashooyin qarka u saaran yihiin dowladda lafteedu wakhtigeedii wuu sii socdaa doorashada hadalkeedu waa fara badnaa laakiin haddana wax kama caddayn wax qodobo inta la sheegay la falanqeeyey halkaa lagu sii qeexay maxay u muuqatay dad ama nin walba uu luqunta gees u qarsanayey hoos u ceshanayey si tartiiba oo wax aad loo ilaaliyey baa la soo qoray tafsiirkaaga ama aragtidaadu maxay tahay dhanka haddaad ka eegto taas saas saas sheegta weeye aniga waxaa ii muuqdaa in qodobkaas aada looga looga werwareegay oo aanan farta lagu qorin ama aanan magaciisa la sheeginba iyadoon ognahay in dowlad goboleedka waktigoodii inuu ka wada dhamaaday sanad sanada loogu daray inaa sanadkii uu gebageba yahay bisha soo socotee novemberna ayay aan aan filayo in waktigu ka dhamaanayo marka in la isu diyaarinayay doorasho oo maamul goboleed kasta doorashadiisanu in la qabto doorasho xoo xalaalaha meesha way ku jirtaa waa qodobka marka markii si hoose looga hadlahayo waa qodobka la isku mari waayey waaye laanna maxaa yeelay ajendaha dowladda federaalka wuxuu ahaa in dalka la gaadhsiiyo doorasho one man one vote ah hal cod iyo hal qof la gaadhsiiyo oo ku bilaabanaysa doorashada deegaanada golayaasha deegaanada ku bilaabanaysa haddana maamul goboleedka lagu xojisiinayo laguna soo dhamaystirahayo doorashada madaxda qaranka oo waktigeeda ku dhacda laba kun labaatan iyo lix waktigeedii bishii may marka arrimahaas marka iyo wixii ka ka ka ratimi kara iyo sidii loo qaban lahaa oo tusaale ahaan guddiga doorashada oo kale heer federal in laga dhigo guddigana saameyn uu ku yeesho qabashada doorashooyinka oo dhan marka isbedelka noocaas ahaa inuu dhaco oo la isla qaato qodobka aada loo odolosahayey ayuu ahaa laakiin ma dhicin doorashadiiba lama soo qaadin inkastoo laleeyahay waxay ku dhex jirtaa qodobka ahaa in la fuliyo heshiisyadii hore waxaa la waxaa laga fahmay heshiisyadii hore in la fuliyo qodob waxaa jiray ahaa in doorasho la qabto maanfo dalka la gaarsiiyo doorashooyinkii hore oo dhici jirayna aana dalka laga qabanin isbedel muuqda la keeno qodob noocaas aha ayay falanqayntu ay ay aada loo falanqeynaya lakin guud ahaan qodobkaas lagama hadlin marka wax hadda istraatiijiyad degan oo lagu soo qoray heshiiskana ma jirto is-askarad oo heshiiska dhexdiisa ku jira si cadna ma jirto marka waxaa marka la filan karaa in doorashadu marka inay ka dhacdo sanadkan madaxda dowlad goboleedka inay doorashadooda ay qabsoomaan yani qof kastana calafkiisa uu leeyahay iyo awoodiisa iyo siduu uhanalagarayn karo ama u maamulhayo inay dowlad goboleedku ay markaa saa noqonayso marka qodobkaas ma aha qodob oo runtii heshiis laga gaadhay oo ma garanaysaa lagu wada qasban yahay in la qaado hal jid gart gartay cabdiraxmaan adoo dhanka kale eegaya mucaaradka sida ay u soo dhoweeyeen iyo qaabka ay u arkeen laba madaxweyne oo hore ayaa ka hadlay weliba shir jira ayd ka wada qabtay mid walba gaar u qabtay oo warqado dhaadheer ka soo saaray dhanka iyada sead u arkaysaa qaabka ay u soo dhoweeyeen mucaaradku warkooduba wuu iska caddaa bilihii dhowrkii biloda ugu dambeysay laga soo bilaabo waktigii dastuurka la bilaabay in waxaa laga la bedelo warkooda waa iska caddaa warmutooedkooduna wuu ma garanaysaa wuu wuu isu soo dabadhacayay marka halkii un bay haddana mareen oo iyagu waxa weeyaan dhinac marka la fiiriyo maamul goboleedka inay doorasho ay qabsanayaan ay noqoto doorasho daha furan waxa weeyaan taas waa meesha ku jirta way tahay qodob kale oo in waxauna usa u ekaanin extension in wakti lagu darsado iyadana inayna noqonin in laga inaan xayndaabka dastuurka markasta aan laga bixin oo dastuurka yani lagu socdo iyo kadigitaanka qeelaaso siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed inay dadku deganaansho lagu soo dabaalayo dib u heshiisiin iyo wadar ogol arrimahaas unbay kolley ay mucaaradku markasta ay oranayeen mana aha mid ku cusub waxaa sidoo kale xusuud mudan in uu puntland lafteeda madaxweynaha deni isagana uu ka hadlay inkastoo usan ku dheeraanin laakiin uu yidhi nama khuseyso wax cusubna ma ahayne waxa weeyaan hadalkii hore unbuu kusii adkaystay inkastoo waxa weeyaan gabadhan hadda waktigeedu ka dhamaaday u n ka u mateleysay catrin u mateleysay soomaaliya booqashadii ay ku booqatay gurowga ay ka wada hadleen sidii la isku soo noqon lahaa oo lawada fariisan lahaa oo waxa weeyaan kala qaybsanaanta loosoo loosoo yareyn lahaa laakiin guud ahaan arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa mar kasta halbeeg iyo tiir u ahaa horumarka dowladda soomaaliya ay gaarto siyaasadda degan siyaasad xasiloon waxa weeyaan waxay dhalinaysaa in dhaqaaluhu uu kabco waxay dhalinaysaa in beesha caalamka la kasbado waxay dhalinaysaa in laga adkaado mar kasta argixisada iyadaa u hirseedaysa marka hadday raggu hadduu isqabto ama madaxdu hadday isqabato de waxa weeyaan loo lan baa ka dhalanhaya energy iyo awood badan baa meeshaas ku baxaysa oo waxa weeyaan waa lagu hardamaya marka hadday malodigu haddii uu hadduu magaranaysaa isjeero oo ishardamo waxay noqonaysaa marka in shacabkii iyo iyo guurihii la gaadhay meeshaas inay inay ku wiiqmaan baa meesha imanaysa marka si gartay puntland waad soo qaaday dabcan ka maqnaanshahan dheeraaday weliba oo muddooyin aan filayo kulamo kan ku horreeya xataa inay jireen ousa ka qayb galen hal iyo laba waxay noqdaanba ma sidaasayba ugu caanamaashay deni oo faraha looga qaaday mase waxbaa jira waxaan la ogeyn oo dadaalaha jira in loo dhannaado wadaxaajoodkan iyo golahan wadatashiga markuu ka maqaynsan yahayse sidee bay u noqonaysaa marka hadhow wadatashigii inuu dhannaado oo hadhow aan dib loogu noqonin runtii de puntland waa qayb ka mid ahaa dowladda federaalka soomaaliya laakiin haddee khilaafaad wakti soo bilowday baa jiray waxa weeyaan sanad ka badan soo socday baa jiray marka oo ku saabsan uun arrimahan la xidhiidha aragtida deni uu qabo oo ah aniga goosha ma fadhiyo power sharing kama muuqdo wax noocaas ah ayaa markasta kasoo yeeraysa haddana iyada oo xaaladu iska yara deganeed oo waxoogaa wadahadalka iyo xidhiidhka weeraha jiray arrimaha dastuurka ay dowladda federaalka ay bilowdayba ayaa waxaa weeyaan sii ma garanaysaa ayaa iyadana sii kala fogeeyey oo marka ay u ark puntland aragto dastuurka in la taabto inay tahay kala khab axmar marka markii dambena markii la caleemo saaray deni oo mucaaradkii iyo madaxdii dhinac ay tageen haddana waxa weeyaan khilaafaadkiina uu sii ballaadhay waxaad moodaa hadda in ay meel aan kasoo noqosho lahayn ay taagan tahay oo ku saabsan in si dhabha loo wada hadlo oo waxa weeyaan gogol in lagu wada hadlo mooyaane hadda yani ma malaynaya hadda markii dhinaca kale laga fiirinaya de waxa weeyaan puntland hay-ada hay-adaha dowladda o dhan qeyb ay ka tahay waxa weeyaan hadday noqoto baarlamaanka aqalka sare iyo golaha baarlamaanka hadday noqoto golaha fulinta ee xukuumadda iyo hay-adaha kale dowladda yani qeyb bay ka tahay laakiin hade waxa muuqda waxa weeyaan waa waa siyaasadaha kale waaye ee ku saabsan waxa weeyaan cabashada ama waxa ka imanaysa deni waxaa laga yaabaa waxyaabaha fara badan qaarkood inay ay la xalin karo oo ayna istraatiiji ahayn yani dagaal taktiikisa inuu u badnaabay u badan tahay gartay cabdiraxmaan n dhanka mucaaradka haddaad mar kale ku noqoto labada madaxweyne qaabkay u hadlayeen iyo qodobaday ka hadlayeen miyayna u muuqanin wakhti aan fogaynuun hadalladii laga hadlayey markii madaxweynihii hore ee madaxweyne xasan uu bedelay farmaajo uu joogay wixii laga hadlayey marba kii qabtaa madaxweynihii qabtaa dhanka kale unbuu marayaayo wixii kii hore mucaaradkii hore uu ka hadlayeen buu ka hadlay markuu madaxweynaha noqdana halkii miyayna sidaa u muuqanin hadda dheeshu in lain kuraastuun la kala bedeshay
ha way way u way u muuqataa because siyaasadda soomaaliya runtii maqan gaadho hal meel baa badanaa lagu soo lagu soo wareegeystaa oo ku saabsan doorashada arrimaha doorashada iyo arrimaha la xidhiidha dastuurka waa labada arrin oo ugu daran waaye hadda waxaa soo kordhay arrimaha power sharingka bes oo la xidhiidha xagga puntland oo aan laga filinin inay halkaas ay ka buskaciyaan lama rabin inay ku ekaadaan bay ahayd arrimaha dastuurka ama ay ku ekaadaan arrimaha la xidhiidha doorashooyinka waxyaabahaas caadi waaye marka tan waa iska caadi marka yani doorashooyinka xasan sheekh maxamuud oo kale madaxweynaha waxaa ka muuqata inuu asagu ku dhegan yahay womanonford in in la qabto in lagala fadhiisto oo lagala doodo oo la yidhaahdo sidaad ku qabanaysaa waa waa waa muwaadinka xataa xaqule inuu weydiiyo waxa weeyaan mucaaradku inay la doodaan awood intay leeg baa laleeyahay sidee loo qabanaya marka haddii doorasho ka fiican tii hore la qabanayo waxa weeyaan extationna uusan imanaynin waxa weeyaan xor oo xalaal ah waxa weeyaan horumar bay noqonaysaa iskuday bay noqonaysaa marka hadduu iskuday iyo haddii hirgala waa waa guul wey hadduu hirgalaana waa kiis kale wey lakin guud ahaan maxamedow dhibka jira wuxuu yahay mar kasta wuxuu ka yimaadaa dastuurka yaa la taabanin midda labaad doorashada noocay tahay iyadana waxa weeyaan iyadana waxa weeyaan waa ka yimaadaa marka in uun waxaad moodaa marba haddii doorashadii dibadda laga keenay laba kun labaiyo tobankii oo leadershipka soomaaliya lagu doortay muqdisho waktigii sheekh shariif uu ku mahadsan yahay la keenay muqdisho in haddana hal nabad ama hal qaab in doorashada ay ku socoto oo teendhada xalne uun la iskugu taga mar kasta yani ma aha wax ma garanaysaa shacabka soomaliya u cuntaba ma aha wax leadershipka soomaliya u cuntaba marka arrintaa waxay u baahan tahay in laga fadhiisto in laga heshiiya u baahan tahay ama go-aan la qaato oo waxa weeyaan mar kasta ilaaliya midnimada dalka soomaaliya la dagaalanka argixisada guule laga gaaro waxa weeyaan dalkuna uu isu isku isku tashado oo dhaqaalihiisana asaga uu adeegsado oo waxa weeyaan gacmo hoorsiga beesha caalamka uu ugu hoorsanayana uu ka koro arrimahaas o dhan waa arrimo istraatiijia u baahan runtii in ma garanaysaa leadership uu ka heshiiyo waxa weeyaan aan isku turturin
aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan sahal kaasi wuxuu ahaa saxafi iyo falanqeeye xeel dheer oo arrimaha siyaasaddana u dhunduleela aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan waad mahadsan tahay adaa mudan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali